wasiirka wasaaradda dastuurka somalilan ayaa magaalada hargeysa tababar ugu xiray shaqaalaha wasaaradda dastuurka somalilan tababarka ayaa muddadii uu socday lagu baranaya astaamaha adeegsiga iyo shaqo wanaagga wasaaradda dastuurka somalilan wasiirka wasaaradda dastuurka somalilan maxamed xaaji aadan cilmi ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tababarka inay ka dhabeeyaan waxyaabihii la baray ayna ku dhaqmaan inuu hormuud u yahay inaynu ka haqabtiro astaamaha toolmoon iyo qoraalka saxda ah ee uu qaran leeyahay dalkuna uu ahaado dal adeegsada waxa weeyaan standar isku mid ah wax kastoo ay tahayba waxaan aada iyo aada runtii ugu mahad celinayaa waaxda astaamaha qaranka ee wasaaraddu ay leedahay garyaqaanada iyo dhammaan howlwadeennadii muddada dheer ku haws howlanaa ee researchka badan sameeyey sidii aynu u sugi lahayn astaamaha aynu leenahay ee saxda ah taasoo runtii cid kasta oo wax daawacdaa iyadoo aan waxba uga jeedin niyad sami xusnu niya ay astaamo qaranku leeyahay ay ku runtii samaynayeen iyadoo laga yaabo marar badan inay meelka dhac tahay calanku inaanu calankii ahayn inaanu maxaa khariiradu tii ahayn astaamaha aynu leenahay waa kuwo sugan ay tahayn sideedoo keliya loo isticmaalo agaasimaha xiriirka golayaasha ee wasaaradda dastuurka somalilan deeqa cabdi yuusuf ayaa ka warantay muhiimadda tababarka halkan maanta waxaynu kusoo xidhaynaa kulan ama waxa weeyaan xoogisweydaarsi aynu ku eegaynay ilaalinta astaamaha qaranka iyo habadeegsiga toolmoon ee looga baahan yahay muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan inay u adeegsadaan astaamaha qaranka ee astaanta qaranku kamid tahay ee calanku kamid yahay ee khariidadu kamid tahay marka wasaaradda xilka golayaasha arrimaha dastuurku maadaama ay bilaabayso howlaha habadeegsiga toolmoon ee astaamaha qaranka waxaan isla garanay ka maamul ahaan in wasaaradeena lagu sii bilaabo oo wasaaradeena ibafuru noqoto shaqaalaheena iyo agaasimo waaxiidadeena iyo madaxdeena sare aynu isla fahano si aynu hadhow wax kabedelka guud ee qaranka ee astaamaha aynu uga howlgallo shaqaalaha maanta halka jooga oo igu mudan yihiin agaasimo waaxiid muddadii uu noo socday kulankaasi ama aqoonsweydaarsiga aynu ku lafaguraynay qaabka adeegsiga astaamaha toolmoon samirkii halkan aad ka muujiseen sidaad u dhagaysateen garyaqaanada iyo agaasimaha waaxda idiin soo jeedinayay iyo sidaynu diyaarka ugu nahay inaynu habadeegsiga guud ahaan aynu ka qayb qaadano ee aynu qaranka ugu gudbino qaybihiisa kale inagoo ka bilaabayna wasaaradeenna tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona aqoontii xirfadda shaqaalaha wasaaradda dastuurka somalilan